Aqoon isweydaarsigani oo ku saabsanaa si wanaagsan u isticmaalka dawooyinka jeermis-dileyaasha ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaana soo qaban qaabisay. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Muqdisho iyo bulshada ayaa si weyn dood wadaag uga yeeshay isticmaalka dawooyinka loo isticmaalo jeermis-dileyaasha, kuwaasi oo ay bulshadu la qabsi ballaaran ay u sameeyeen tahay oo khatar ballaaran ku ah dhanka caafimaadka. Dhakhaatiirtii madasha ka hadlay ayaa yidhi sidan: Daawooyinka antibioticska loo yaqaano waa khatar haddii loo isticmaalo si qaldan, taasoo na gaarsiin karta in aan bulshada ay ku faafto nooc ka mid a jeermiska kaasoo loo waayo in daawo lagu daaweeyo. Si aan loo gaarin taas marka, in daawooyinka la kala dhigto, la kala ilaashado, la kala xakameeyo oo aan daawo kasta la iska siin qofka laga bilaabo hoos markii daawooyinka bukaanka la siinayo daawooyinka ugu sahlan go'aamada lagu qaadanayo daawooyinka ugu culus in bukaanka la siiyana in lagu xiro in ay shaybaar muxuu ahaye ku soo baxaan si saxa oo aanay noqon wuxuu dhakhtarku iska go'aansado ereyga micnihiisu ma ahan inuu wax walba uu qallajinayo oo xanuuna waxaa loogu talagelay jeermis jirkaaga ku dhacay inuu kaa daaweeyo marka haddii qofku uu si qaldan u isticmaalo wuxuu keenayaa in hadhowdii la waayo wax lagu daaweeyo bukaankaas barnaamijkan wuxuu u baahan yahay mar walba in la siyaadiyo oo mar walba wacyigelinta la badiyo waxaan kula talinayaa bukaanada in aysan qaadanin antibiotic kasta ama qalajiye kasta ilaa uu u qoro dhakhtarkooda agaasimaha hay-adda maareynta dawada soomaaliya doctor faarax maxamed sharaabi oo furay aqoon isweydaarsigani ayaa tilmaamay in ahmiyad gaar ah ay leedahay kulmada cinkani oo kale ah islamarkaana laga doonayo dhakhaatiirta soomaaliyeed inay bulshada ka wacyigeliyaan isticmaalka khaldan ee daawooyinka jeermisdilayaasha ah iyo la qabsigoodaba
wacyigelin oo kor loogu qaadayay sidii maaragtay dadka maaragtay bulshooyinta soomaaliyeed sidee looga wacyigeli karaa ama waa maxay waxa dhibaatooyinka ku geedaaman in oo maaragtay daawooyinkaas loo isticmaalo si wanaagsan kulan aad u qiimo badan oo ahaa waxyaabo badanaa ka soo baxay oo ay dowladda soomaaliya u isticmaali karto hababka oo lagu xalinayo arrintan dhibaatadeeda ama bolosy ahaan ama dhaqan fulin oo la xiriirto sidii wax looga qabo lahay hadday noqon laheyd meelaha wax lagu iibiyo iyo haddii ahaa laheyd iyo qaabka loo qorabo waa uga mahad celinaya dhakhaatiir sharafal mar kaleeto